asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan dadyowga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa meel kasta oo aad joogtaan wax halka aad nagala socotaan waa madasha sigistii oo si toosa ugu jirta iyo weliba t v-ga caanka ee aljaziira iyo weliba oolgalgala waxaa si khadkaasi ugu jira dhaqaalayahan cabdi cali daakir oo isagu jooga u k weliba magaalada london marka hore aan ku soo dhoweeye aqoon-yahanka iyo dhaqaalayahanka intaba cabdi cali dakir oo jooga magaalada london si toosana khadka telefoonka ugu jira kusoo dhawow n cabdi
dhammaan walaalo aad baan madasha iyo weliba sida aad isku xilqaanteen aan idin salaamaya marka xigta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya isku xidhka oo ah asadna suudi uu sameeyey dhammaantiinna aad baad umahadsan tihiin waa anigoo ah cabdi cali akir maaragtay kana mida runtii siyaasiyiinta la arko ee shacabka somalilan xagga hore kaga jirta runtii madasha aad baan uguwaargajir waayahay annaguna sidoo kale aada iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah oo aada noo soo hortay inaad ummadda soomaaliyeed kuwa ku dhegaysan doona iyo kuwa haddaba ku dhegaysanaya aad waktigaaga ugu soo hurtay aada iyo aad ayaanu kaga mahad celinaynaa waxaana mahad gaara iyaguna u celinaynaa madasha sigisti oo si toosa ugu jirta khadka telefoonka aan su-aasha ugu horeeya ku weydiiyo cabdi cali dakir cabdi cali dakir adigoo ilaa two minute qaadanaya bal nooga sheekay qofka aad tahay
runtii cabdi cali cabdi cali dakir kolley sidaad u sheegtay waxaan ahay qof dhaqaalayahan ah runtii runtii sita shahaadada masterka ah oo dhaqaale maaragtay dhowr meeloodna financingka kasoo bixiya cashuuraha ama tictationka waxaa la yidhaahdo waxaana ku dhashay runtii magaalada burco maaragtay dugsigaygii sare iyo iyo eryadaana waxaan umalaynayaa inaan burco iyo xamar udhexeeyey ama caasimadii hore ee soomaaliya markii laysku jiray runtii waktiga xaadirka ana dee kolley waxaad sida aada la socoto waxaan kasoo shaqeeyey dhowr dhowr bangi oo maraykanka gudihiisa ah iyo waktiga xaadirka anoo joogaba maaragtay ingiriiska kuna jira bangiga la yidhaahdo barclayska runtii cabdi cali dakirna de waa saa maaragtay taarikhdeedu maaragtay walaalo aadna waan ini maaragtay mahad celinaya mar kale madasha maaragtay lixdanka ama madashiina qiimaha badan aad leedihiin waayahay cabdi kolley dhaqaalayahan ayaa tahay kolley su-aalo ka mid a dhaqaalaha ayaanu si toosa hadda u geli doonaa sida u aragtaa soomaaliya hadda dhaqaalaheeda ma umalaynaysaa dhaqaalaheedu inuu kobcayo sababhee ayuu dhaqaaluhu ka kobcaa su-aasha ugu horeysa aan kuweydiinayno
runtii marka hore soomaaliya markaan ka hadlayo marka hore waxaan leeyahay soomaaliya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibta haysata uu ka qaado dhammaantoodna waxaan jeclahay meel kastay joogaan runtii in ilaahay subxaanahu watacaala uu burcad boggooda isku mariyo ilaahayna isku soo dhoweeyo maaragtay caamna soomaali meel kastay joogto inuu ilaahay uu dhibta ka qaado haddii aan eego dhaqaalaha soomaaliya sida aynu la wada soconno caalamka dhaqaalaha marka laga hadlayo waxa weeye waa hubka ugu weyn ee maanta caalamku uu ku dagaalgalo runtii nuclearka dhaqaalaha ayaa ka maaragtay ka awood badan caalamku marka uu dhaqaalaha ka hadlayo ama sida loo arkayo waxa weeye dhaqaaluhu waxaa isku xidhan dhaqaalaha nabadda iyo security-ga iyo waxa la yidhaahdo employers dhammaantood intuba mid kastaba midka kale way dul saaran tahay waxaana aad iyo aad laysugu raacsan yahay in la ilaaliyo nabadda in la ilaaliyo dhaqaalaha in la ilaaliyo amniga oo gudaha ah waddanka gudihiisa in la ilaaliyo shaqo inay jirto in laga shaqeeyo waxaasoo dhan baa dhaqaalaha maaragtay walaalo ku xayndaaban waxaana loo arkaa dhammaantood one box inay ku wada jiraan runtii haddii aad eegto bictureka isaga ah soomaaliya meel kastay tahay waxaan u malaynayaa aada iyo aad bay u khaldan tahay waayo haddii aad eegto waa without employers dhinac kasta geyga soomaaliyeed ama soomaaliya meel kastay tahay waktiga xaadirka ah shaqa ma taalo halkaa iyadaa haddayna shaqa jirin waxa maqan kororkii dhaqaalaha oo dhan baa maqan waayo dhaqaalaha koritaankiisu wuxuu ku xidhan yahay waxa weeye inay shaqo jirto sidaad la socoto waxa weeye halkaas markaa waxa ku xidhmaya hortu waxaan dadku ay leeyihiin soomaaliya ama meel kale oo ummad soomaaliyeed ay joogto dhaqaalaha ayaa koray taa iyada ah waxaan u malaynayaa fikradda iyada ah inaan kasoo horjeedo waan arkayay niman badan oo brofesora ah iyo niman kale oo ka hadlaya oo odhanaya dhaqaalaha soomaaliya wuu koray taa iyadaana waxaan u malaynayaa waxaaba iyaga laftooda isku xidhayaan oo iyaga laftoodu ay khalad inay sheegayaan la arkayaa waxa weeye bangi sectorba ma yaalaba dalka saad ula socota marka bangi sectorna ma ma yaalo financial institutionkiina wadanka uu ka maqan yahay marka ma oran karo kobax dhaqaale ayaa ka jira maxay ahay toolay soomaaliya laakiin waxaan oran karaa oo soomaaliya markaynu ka hadlayno federaalka oo kale ama maamul goboleedada jira waxa weeye lacag baa lagu geeyaa baan jeclahay diyaarad lagu geeyaa marka maaha dee kobac dhaqaale lama oran karo lacagtaasna waa lacag loo qaato spendingka ama waxa la yidhaahdo kharashka dawladda budgetka waa laba qaybood sida loo arko waayahay kolley dhaqaalaha usii geli doonaa kelmad waxaa jirta sixir bararka qaabka sixir bararka weliba dawlad goboleedyada soomaaliyeed oo lacag iska soo samaysanaya dhaqaalihii baxaya iyo kii soo gelayaba muxuu yahay sixir barar markuu sixir barar ka dhaco meel
runtii runtii marka hore waxaa aada iyo aad u fiicnaan lahayd inay dadku ku baraarugaan marka hore sixir bararku muxuu yahay sixir bararka haddaad eegto waa kororka qiimaha alaabta iyo khadamaadka goodies and service waxa la yidhaahdo marka halkaa iyada ah waa sidaad u aragta waa waxa weeye lacagtii wax kasta oo badeecad ahayd oo lacagta lagu kordhiyey wey marka caalamku wuxuu ka duulaa ama caalamku wuxuu ku ilaaliyaa waxa weeye saad ula socoto waxa la yidhahda consumers price index ayaa maaragtay meesha laga duulaa runtii sixir bararkana caalamka waxaa joojiyaa maaha maxay ahayd toolay wasiir mana aha maxay ahayd toolay baarlamaan jira waxa weeye caalamku wuxuu ku daweeyaa sixir bararka waxa weeye waxa la yidhaahdo physical policy iyo monitor policy ayaa bangigu isku maamulaa kana duulaa maaragtay inuu waddanka sharciyadiisii uu ku ilaaliyo sidaad ula socoto lacagta aad hadda sheegtay waxa la yidhaahdo lacagtan lasoo daabacanayo ee maamul goboleedada ka jirta waxaa la yidhaahdaa caalamka sidaad ula socoto waa waa money supply waxa la yidhaahdo halkaa iyada ah waxaad ka aragtaa bangi sectarkii ma shaqeeyo oo waxay ahayd in bag bangi sectarku haddii uu jiro de waxa weeye qiimihii wax kastoo la iibinayo iyo qiimaha waxa gacanta ku hayn lahaa waxay ahayd bangigii sectarkii dhammaa ee bangi sectarkii baa maqan waddankii haddana waxaa jiraba financial institutionkii dhammaa ayaa maqan meel kasta oo maamul uu ka jiro halkaa iyadaa waxaad moodaa inaysan balancy ahayn lacagta lagu sii daynayo maxay ahayd toolay lagu sii daynayo waddanka waayahay aan u galo cabdi cali dakir kolley waxa tahay ragga u ololaya somalilan sababaha aad somalilan ugu ololeysid adigoo mid iyo laba ka taaban doona maxay tahay
runtii runtii runtii somalilan marka aynu si saxa u wada hadalno waxa weeye waxaan rumaysnahay inuu yahay waddankaygii waxaan rumaysnahay diinta islaamka ka hor inaan anigu ka soo jeedo oo ka isranahay somalilan therefore somalilan waxaan ugu ololeyaa waxa weeye mid aanay cidna isiin karin cidna ii diidi karin marka waxa weeye jiritaanka somalilanna inuu waddan ahaa oo aanu u tagnay soomaaliya ayaa iga dhaadhacsan ama wixii laysku oran jiray republic soomaaliya laysku oran jiray markaa sababta aan ugu ololeeyaa waxa weeye waa waddankaygii waanan rumaysnahay inaanu dib u istaagno oo waddan maaragtay taagin aanu noqono
waayahay aan su-aasha ku xojiyo ah ma aaminsan tahay in ay soomaaliya mar labaad isku biirto
runtii tan ah haddii aan ka hadlo arrimaha dibadda ama waxa la yidhaahdo foreign policyga runtii soomaaliya sida aada la socoto iyo somaliland waa laba wadan oo caalamku uu soo uu soo uu soo uu soo dhigay in ay u hadlaan si laba wadan arrintoodana ay meel ku tashadaan runtii ilaahay waxaan ka baryayaa dhinac kasta labada dhinacba anigoo rumaysan jiritaanka somaliland aniga oo foreign policyga iyaga la socda ama international relationshipka somaliland maanta aan la socdo oo week maanta uu yahay badana uu jiro laakiin mar kasta waxaan leeyahay qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaa lagu ogyahay dawladda jirta dawladdana waxaa hogaaminaya waxa weeye mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo arrintaa iyada ah waxaan uga dambaynayaa maadaama uu wadahadal socdo anigoo og soomaaliyana inay xaaraan tahay inay somaliland is hor fadhiistaan somalilandna ay hor fadhiisato soomaaliya waayo dastuurka soomaaliyeed ma ogola qodobka koowaad sug aan dhamaysto qodobka koowaad ee soomaaliya dastuurkooda weliba ugu dambeeyey sameeyeen faqradiisa shanaad waa qodobka koowaad midnimada ummadda soomaaliyeed waa muqadas baa u qoran waa soomaaliya somaliland oo waddankayga ah dastuurka aan rumaysnahay ee jamhuuriyadda somalilandna waxa weeye waxaanu rumaysannahay inaanan masiirka ayaga iyo ummadayada hankeeda inaanan cid u daba fadhiisan labada maamulba anoo ku bilaabaya mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo khalad weyn buu sameeyey markii uu furay inuu dastuurka somaliland uu jebiyo oo qodobka uu jebiyeyna uu ahaa ninety seven percentage somaliland waxay u codaysay qaran jira wasiirkeedana aysan cid u daba fadhiisanayn waayahay waayahay aan kuweydiiyo su-aal kale adigu waxaad tahay nin aqoon-yahana weliba ka soo jeeda beesha gabooye beesha gabooye kuma leh barasaab wasiir kuma leh xildhibaan kuma leh somaliland weliba beesha dhexe waxay tirsanaysaa oo soomaaliya uga go-aysaa cadaalad darro miyaysan ahayn cadaalad darraday ka tirsanayso soomaaliya ay uga go-ayso mid lamida imay idinka laftiina idinku samaynayso runtii runtii runtii runtii sida sida aad la socoto caalamka markaan eego somaliland waxay ku jirtaa waxa weeye sidaad ula socoto waddan yaroo loogu talagalay runtii walaalo nidaamka democratic systemka wixii diinta islaamka ku bays garaysan in waddanka lagu ilaaliyo halkaa iyada ah waxaad la socotaa nidaamku wuxuu ballan qaadayaa somaliland loogu talagalay equal rights equal justice and equal opportunity waa runta waxaad sheegayso waxbaa ka jira waxbaa khaldan waxa weeye khaladka jira lama odhan karo ma rumaysni waddankaygii ma odhan karo waxa weeye dawladdu waa dawladdaydii waxaan rumaysnahay bari ilaa galbeed inay dawladdu u samayn karto cadaalad ummadda ay u qaybin karto bari ilaa galbeed waxaan rumaysnahay somaliland ninka wax loo diiday iyo ninka maxay ahayd toley la siiyey inay waddanka u siman yihiin dastuurkuna isagaa ballan qaaday in shacabka somaliland isku si ay ugu shaqayso waxa la yidhaahdo equal opportunity oo loo sinmo waxaa jira laakiin cabdi aan kuweydiiyo su-aasha kale beesha dhexe waxay kaga go-aysaa soomaaliya oo iyadoo majority ka ah somaliland rabtana inay soomaaliya ka godo waa cadaalad darada aad sheegaysid miyaysan ahayn cadaalad tii lamid ay ku go-aysay inay gabooyaha ku samaynayso oo adigu aad u tahay aqoon-yahankii
runtii runtii walaalkay ama madasha dhammaantiin marka hore waxaan idin leeyahay nineteen eighty two si aad ula socoto somaliland waxaa banaan baxay ardaydii aad la wada socoteen ee iskuulladu way banaan baxeen si aad ula socotay anigu waxaan dhiganayay markaa ardaydii gobolka togdheer specially caasimada magaalada burco magaalo madaxdaan leeyahay burco ayaan markaa anigu ardaydii banaan baxay aan ahaa runtii markaas waxaa la yidhi somaliland cadaalad baa inaga maqan aniguna waa lay maqlayaa meel kastana waan ka ilaahdaa aniga oo jiritaanka somaliland raadinaya somaliland cadaaladi kama jirto taa iyadaa nin la baqaya ama nin ka sheegaya ummadda been maaha waayo cadaaladdu waa inay u shaqaysaa wiilka buuhood la degan cadaaladdu waa inay u shaqaysaa wiilka gabooye aad sheegayso cadaaladdu waa inay u shaqaysaa axmed siilaya ay u shaqaysaa waa inay shacabka somaliland oo dhan cadaaladdu isku si ugu shaqaysaa waa run khaladaad way jiraan ilaahay baa laga baqaa laakiin khaladka jira waxaan jeclahay ummadda somaliland bari ilaa galbeed iyagoo gacanta is haysta in khaladkaa iyada aan la daweyn karo qof kasta oo muwaadina oo degan bari ilaa galbeedna somaliland waxa weeye ma ma ma geyo in cadaalad darro lagu sameeyo dastuurka somalilandna wuxuu ballan qaaday oo la fuli waxa weeye isku si ummadda in loo ilaaliyo Waaya.
isku si in xaq xaqoodu ay u helaan waayahay en cabdiow en kolley innagoo waktiga ilaalinayna haddana aan su-aalaha iyo jawaabahaba soo gaabinayno en waxaa jirta en su-aasha aan ku weydiinayo en waqooyiga laftigeeda dawlado badan baa ka dhisan sida khaatumo oo kale khaatumo waxaad ka yeelan kartaan haddaad gabayo tihiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen baarlamaan intaba waa ku leedan kartaan waana degan tihiin maxaad ku kala jeclaatay somaliland iyo khaatumo labaduba midna rabto inay soomaaliya aado midna rabto soomaaliya inay ka go'do labaduba ku wada nool yihiin waqooyi gobollada waqooyi
runtii runtii walaalkay awalan marka hore waxaan qof kasta oo i dhegaysanaya ka raali gelinayaa haddii wax khalad ah anigu isma dhahayo wax khalada dheh laakiin hadduu khalad u qaato waan ka raali gelinaya maadaama aad igu tiri khaatumo waxaad ka noqon kartaa madaxweyne waxaan anigu horta rumaysnahay marka hore dhulkii ingiriisku uu gumaysan jiray oo ah sida aad la socoto ama madaxweynaha maanta khaatumaba uu rumaysan yahay cali khaliif waxa weeye waddan ayuu ahaa ka go-an soomaaliya inteeda kale isaga laftiisayna ka duuban tahay derfor halkaa iyada ah anigu waxaan rumaysnahay somaliland inay tahay waddan khaatumo waxaan qabaa wax kastoy tobanayso waxa weeye anigu dawladdana waan ku ku idhi haddana waan leeyahay shacabka khaatumo degan iyo shacabka hargeysa degan iyo kan burca degan iyo kan degan ceergaabo degan intuba waa isku dan dhulka iyo dalkana way wada leeyihiin maamulka jirana way wada leeyihiin waxaan jeclahay in gacanta la isqabsado sidaa aad u sheegayso oo aad leedahay cabdi cali daakirow madaxweynaad noqon kartaa shacabka somaliland meel kastay joogaan sharaftaa iyada ah waynu leenahay Waaya.
keena hargeysa degan iyo keena ceeb- buuhoodla degan Waaya.
dhammaanteen baana sharaftaa laga waaya wada.
waayahay cabdiow aan su-aal kale ku weydiiyo weli en ah, su-aalihii ayaanu ku dhex jirnaa en dadka dhow na dhegaysanaya ee gadaal ka soo galay waxaanu inii sheegaynaa inaanu waraysanayno en dhaqaalayahan cabdi cali daakir oo jooga magaalada london ahna aqoon-yahan weliba ah dhaqaalayahan en su-aasha aan ku weydiinayo cabdiow sida aad sheegtay wasiirka arrimaha gudaha reer ba iskale beesha dhexe wasiirka arrimaha dibadda beesha dhexa iskale afhayeenka baarlamaanka beesha dhexa iskale ka dibadda beesha dhexeba iskale shacabkii adiga iyo ka khaatumo iyo ka maakhir iyo ka awdal jooga xaggee uga tageen cadaalad darrada intaa la egi soomaali so ma aha isku mid haddii kii xamar joogay iyo ka joogaaba cadaalad darre kala tirsanayaan haddana ay leeyihiin weli cadaalad darre ayaanu soomaaliya uga go'nay dadka la degan waqooyina ay kusii wadaan weli taas maxaad ka odhanaysaa
runtii walaalo marka hore qofka islaamka ah maaha inuu been sheego Ah, anigu waxaan kugu yidhi dastuurka jamhuuriyadda somaliland wuxuu qabaa ummadda la kala kaxaynayo ama ummadda loo kala sheegayo gobol gobol loo kala sheegayo dastuurku wuxuu ballan qaaday inay xaq siman ay leeyihiin in waxa jirana loo sinmo waa khayr kuma oranayo anigu ma rumaysni beesha aad sheegayso waan ka soo jeedaaye gabooye saad u sheegtay beeshaydu awooduma laha inay ku samaysato eh, eh, maamul goboleed inay ku samaysato day oo beel kale oo somaliland deganna ma rumaysni inay maamul goboleed samaysan karto waxaan rumaysnahay shacabka somaliland bari ilaa galbeed inaynu mid nahay waxaan rumaysnahay in waxa khaladaadka ee jira in aynu diidi Wey.
karno wax kasta oo xun waaya aan odhan karo weliba waaya in qof kasta oo degan somaliland la siiyo raydka uu leeyahay qof kasta waayahay weli waxaanu ku dhex jirnaa hadalkaaga ugu dambeeya aan soo qabsado inay somaliland qof kasta ay siiso waxa uu mudan yahay iyo jegada uu mudan yahay hadduu soomaaliya laayahay En mudane madaxweynaha siilaanyo wuxuu en warqad u diray baarlamaanka inay ansixiyaan inay ini siiyaan xubin baarlamaan ah dumarka laftigeeda ay siiyaan xubin baarlamaan ka mid ah intaba waa la soo diido waa la soo celiyey marka ta aad sheegaysaa maxay tahay cabdiow oo aad leedahay waa imay noqotaa goormay noqonaysaa in cadaaladaas aad sheegaysid laga dhabeeyo
runtii runtii runtii tan ah ah, mudane axmed maxamed maxamed ah, mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo maaragtay sharaf mudan ahna madaxweynaha dalka jamhuuriyadda S- ah, somaliland wuu sameeyey dumarka iyo beesha gabooye ee laga tirada badan yahay wuxuu yidhi hala siiyo baarlamaanka kuraas ay ku leeyihiin runtii baarlamaankaa diiday waa la ogaa baarlamaanka arrintaa iyadaa maaragtay dib u celiyey arrintuna waa arrin furan oo maaragtay laga doodayo baarlamaanka kuraastiisuna way qasan yihiin oo dee saaad u aragto adigu laftaadu meeshan aad igu soo celcelisay caawa aad igu tiri khaatumo khaatumo anigu waxaan jeclahay wax kastoo wanaageeda ah in la siiyo ay helaan runtii baarlamaanka iyaga laftoodu dawd bay sameeyeen oo waxaa jiray inay iyaga laftoodu xataa ay tabanayeen meelaha ay tabanayeen ahayd borome sidoo kale way tawdeen reer borome way tawdeen baarlamaanka inay kuraas badan iyaga laftoodu ay ka maqan tahay marka waxaasoo dhan waxaan qabaa sida uu madaxweynuhuba u qiray oo u sii daayey in madaxweyne kasta oo yimaadaa waxaan jeclahay ummadda inuu isku wado bari ilaa galbeed shacabka somalilandna way dhegaysanayaan bari ilaa galbeed baynu rabnaa inaynu caalamka ka iibino e maaha inaynu ka iibinayno dad khaasa maaha waxa weeye caalamka waxaanu rabnaa inaanu ka iibino wiilka laas caanoo jooga ama buuhood la jooga iyo wiilka gabooye inay cadaaladu isku si ugu shaqayso iyo wiilka beesha dhexaa way waayahay weli cadaaladda ayaynu ku dhex jirnaa somaliland maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wuxuu magacaabay ixtiraaf raadinta guddiga ixtiraaf raadinta kulli beesha dhexe ayaa u badnaa ninety percent beesha dhexe bay ahayd kuma soo darin gabooye kuma soo darin khaatumo kuma soo darin dhinacyada kale miyaysan ahayn weli cadaalad daradii inay kusii socdaan oo sidii weli ay isaga tirtirayaan beelaha la degan meesha waqooyigana ka tirsan
runtii arrinta ah ictiraafka raadinta guddidan uu magacaabay waan arkay runtii waa aada iyo aad baan anigu runtii markaan arkay madaxweynuhu isagaa choice kale oo dee isagaa qodob dastuura ayaa maaragtay horyaalla oo ah inuu isagu magacaabi karo ciddii maaragtay shaqada uu u dhiibtay uu idman karo laakiin ictiraaf raadis marka la yidhaahdo waxa weeye beelaha somaliland oo dhan inay iska dhex arkaan bay ahayd ictiraaf raadinta aada iyo aad baan uga xumaaday markaan arkay maaragtay gobollada qaarkood xataa waaweyn oon ku jirin runtii sidaad weydiinaysa beesha gabooye kuma jirto waxaasoo dhanna waxaan u arkaa waa unfair and unjustice waxa weeye magacaabidda dadkan la magacaabayna aad iyo aad meel kastana maaragtay way gaadhaysaa waxa weeye somaliland maaha inay isku daydo inay magacaawdo beesha beelaha somaliland degan iyadoo si siman ah in loo magacaabo ayay ahayd waana waana maaragtay arrin madaxweynaha maaragtay dee waayahay inagoo soo gabagabaynaynaa cadow waraysigaaga kolley aanu kula soo xidhiiri doono waraysiyo badanna kaa qaadi doono xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasaddaba su-aasha aan kuweydiinayaa intaasoo waxaad girtay ay samaysay beesha dhexe oo markaa rabtaa iyadu inay godo cadaalad darrana laga tirsanayo cadaalad darradu hadday saac usii socoto sidee dadka kale ugu soo dhiiranayaan inay somaliland maanta ay godo haddii ay ku bilaabatay cadaalad darro
runtii runtii runtii waxaan qabaa wax kasta oo khalada waa la daweyn karaa waayo ilaahay subxaanahu watacaala koonkan wuxuu wuxuu ku tilmaamay in wanaagga laga shaqeeyo ummadda islaamka ana ilaahay wuxuu ku tilmaamay in cadaalad loo soo saaraysay marka koonka maadaama oo ilaahay bayna amray in wanaagga la sameeyo xumaantana maaragtay laga fogaado waxaan qabaa bari ilaa galbeed in dhammaanteen aynu wanaagga samayn karno maxay haytoole isku danna aynu naho ilaahay baa inaga dhigay wiilka degan khaatimo aad ii sheegaysa wiilka degan boromana iyo ka gobolada dhexe deganna waa isku dan anigu sidaan qabo wanaagna waa in loo wada sameeyo dhammaantood waayahay cabdi cali daakir dadweynaha ku dhegaysanaya iyo kuwa ku dhegaysan doona inagoo soo gebagabaynayna maxaad kaga tegaysaa fariina
waxaan waxaan dhahayaa shacabka somaliland meel kastay joogaan waa inay isku duubnaadaan xukuumad kasta oo timaada khalad iyo iyo wanaagba way samaynaysaa laakiin shacabku waa inay isku duubnaadaan maantana waxaynu u baahannahay waxa weeye in la isriixriixo looma baahna laakiin dad isku danaynu naho ilaahay baa ina wada siiyey waxaa jira dawlad kastoo timaada ama xukuumad kastoo timaadana waa inay shacabka u samaysaa waxaa jira inay ummadda u sinto somalilandna horumarkeedu wuxuu ku xidhan yahay shacabka somaliland oo gacantaisa waayahay dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa dhaqaalayahan cabdi cali daafir oo isagu jooga magaalada london kana wareysanaynay arrimaha dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda mar labaad iyo mar saddexaadba aada iyo aad ayaanu ugu mahad celinaynaa waktigiisa qaaliga uu noo huray aqoon-yahankaasi waxaana mahad u celinaynaa asadna suudi oo isagu xiriirka sameeyey iyo madasha sixty intaba anigu ayaasin ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu